بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله bاب مacriفة عaلاamaaت الإعراab baabkana saan hore u sheegnay waa أhamu baabi min abwaabi الnaxw waa baabka ugu muhiimsan ee ka mida abwaabta naxwada baabka ugu muhiimsan w baabkani qofka hadduu fahmo inta kalena waa fahmaya in shaء allah inta kalena waa fahmaya baabkan waa baabu macrifati calaamaati اlicraab wuxuu baabu yahay icraabta calaamadaheeda garashadooda waxaan xasuustaa berigan kitaabkan aan dhiganayay sheikh inoo dhigay wuxuu dhihi jiray gadaalaa loo laqbeeya icraabaad kasoo bilaabay markaad laqbeenayso baabu macrifati calaamaati اlicraab waxaad leedahay icraabta calaamadahooda garashadooda ayuu baabu yahay icraabta waa ugu dambeysaa soo ma calaamadaa ku xigta macrifaa kusii xigta baabna waa ugu horeeya idan markaa fasiraysa waxaad leedahay icraabta calaamadahooda garashadooda ayuu baabu yahay yacni icraabta calaamadahooda in la garto ayuu baabu yahay baabkaa marka wuxuu ku saabsan yahay icraabti aan soo marno icraab waa soo marna soo ma baabba baabka ka horreeya calaaqal la isku xihan yihiin baablicraab waa soo qaadana icraab maxaa la yidhaahdaa tacriifkeeda waa soo marna kam aqsaam alicraab ayadana soo marna soo maaha meeqo qaybooday u qaybsantaa icraabtu afar rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun afaray ahayd icraabtii aan soo marnay calaamadaheedii in la garto baabu yahay icraabtii afarta ahaydaan soo marnay calaamadihii ay lahayd in la garto ayuu baabu yahay haddaad xasuusataan markaan tacriifinaynay qeybaha icraabta mid walba oo ka mid ah waxaa la lahaa taqyiirun maksuus markii rafco la joogo maxaa la lahaa calaamatuhu addama wamaa naaba canha addama wamaa naaba canha markii rafco la joogo addama wamaa naaba canha ayuu ku saabsan yahay markii nasbe la joogana alfatxa wamaa naaba canha ayuu ku saabsan yahay markii khafdo la joogo alkasra wamaa naaba canha ayuu ku saabsan yahay markii jasme la joogo assukuun wamaa naaba canhu ayuu ku saabsan yahay afartii marka mid walba tacriifkeeda waxaa la lahaa wixii ka naaib noqda calaamadiisa waa fatxa calaamadiisu waa kasra calaamadiisu waa dama calaamadiisu waa sukuun iyo wixii ka naaib noqda soo lama lahayn intaas waayo waxa baabkaa dhan ku saabsanya icraabtii calaamadihii ay lahayd in la barto oo la garto ayuu baabkan ku tacalluqaaday icraab haddaan soo fahanay calaamadihii icraabtii ay lahayd barashadeedu baabkan ku saabsanya icraabta maxaa ugu horeeyey markii la tirinaayo rafca ugu horreysa soo maaha rafcadii uu ka bilaabayaa sheekhu wuxuu yihi lirafci rafcaha wuxuu leeyahay arbacu calaamaatin afar calaamadood rafca afar calaamadood ay leedahay addammatu calaamada koowaad waa addama waalwaawu calaamada labaadna waa waaw waalalifu calaamada saddexaadna waa alif wannuunu calaamada sad afaraadna waa nuun addamatu maxaan dhahayna markaan rafcada soo maraynay addamatu wamaa naaba wamaa naaba canhaa waa saddex damadii iyo wixii damadii ka naaib noqdo damadii wixii ka naaib noqdo waa waxaa intaa hadda damada ka dambeysa waa inta hadda damada ka dambeysa meeqa waay soo saddex maaha walwa alwaaw alif annuun waa saddexdaas saddexdaasi waa saddexda la isku yidhi wamaa naaba canhaa wamaa naabad canhaadi aan soo marnay oo damada ka naa'ibka ah waa saddexda idan rafcadu afar calaamadood ay leedahay calaamada koowaad ee asalka ah waa maxay ayadaa asala walidaalika wamaa naaba canhaa maxaa loo yihi wixii ka naa'ib noqda haddii ayada la waayo booskeeda wixii fadhiisan lahaa saddexdaa midkooday noqonay laakiin yaa asala dammaa asala markii rafco la joogo dammaa asala waxaa ka naa'ib noqon karo booskeeda fadhiisan kara waaw waxaa kaloo naa'ib ka noqon kara alif waxaa kaloo naa'ib ka noqon kara nuun endamada meelay gashaa waawda ka naa'ib noqonaysana meelo u khaasay gashaa oo lagu maaragtay calaamad uga noqonaysaa rafcada aliftuna meelay gashaa nuuntuna meelay gashaa meelahaas in la fahmo oo la xifdiyo oo la dadiyana iyadana waa muhim waa noo imaanaya addamatu waa naqaanaa waa zaydun muxamadun camrun waxa saaran waa maxay damo soo maaha damadaas waa taa fa ama damatu amaa damadii markuu kuu tiriyo afartii uu kuu kala qaadayaa marka damadu xaggay dhacdaa meelahay gasho waa xaggee wuxuu yidhi fa ama damatu damadu fatakuunu damadu waxay noqonaysaa calaamatan calaamo ayay waxay u noqonaysaa lirafci rafcahay u noqonaysaa fii arbacati mawaadica afar meelood afar boos ayay calaamadu u noqonaysaa damadu waxay calaamad u noqonaysaa rafcada meeqo meelood fii arbacati mawaadic afar meel ayay calaamad u noqonaysaa rafcada afartaas meelood damaa gelaysa markii xaalatu rafci la joogo markii rafca la joogo damo ayaa gelaysa waxayna calaamad u tahay rafcadii afartaas meelood waa maxa afartii uu kuu tirinay wuxuu yidhi fi lismi lmufrad magaca mufradka ah mufrad waxaa la yihahdaa magaca shaksiga ama qofka keliya lagu magacaabo jamaaca ma waa hal qof magaciisa wa jamci taksiir iyo jamcii la jejabiyey jamac waay jamaaca lagu magacaabayaa laakiin taksiir waxaa loo yidhi xarakaadka kelimadda ayaa jajab galaya tusaale ahaan markaa rajulun rajulun waa nin sooma waa muf is mufrada waa rajulun markii la rabo in rag la yidhaahdo oo hal nin laga tago oo jamaaco raga la sheego maxaa la leeyahay rijaal soo la dhihi maayo rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah rijaalun magacaan rijaal waa jamc jamcu tagsiirka waa kanoo kale waa laakiin maxaa tagsiir loo yidhi jajabka ku jira waa maxay rajulun ra-da maxaa saaran rajulun mufradkii asalka halka qof markii laga hadlaayo halka nin rajulun xarakada saaran waa maxay waa fatxo kordhig soo maa jiimka maxaa saaran godaa saaran waayo tan u dambaysa iska dhaaf taas icraabtay u khuduucaysa ra-da waa kor dhigan tahay jiimkuna waa godan yahay markaan rabno inaan rag badan ka dhigno ra-du ma noo kor dhignaayo ya maxaa ku dhacaya hoos dhig jiimku ma godnaanayaa sidii hore soo isbedelayaa maxaa koraaya jiimka kordhigaa koraaya maxaa la leeyahay markaas rijaalun jajabka ku yimid waa xarakaadkan isbedbedelay waa jajabka lagu sheegaayo tagsiirka jajabka la sheegaayo waa xarakaadkan isbedelaayo markii la jamcinayo jamcu tagsiir sidaasaa loo yihi jamcu tagsiir markuu xaalatu rafci joogo calaamadiisa rafcadu dama waay calaamadiisa rafcada waa addama wa jamci lmu'anasi iyo jamcii dumarka assaalimi ee nabadgalay jamcii dhidiga assaalimi ee nabadgalay saalim waxaa loogu magacaabay jajabkii kan galay isagu geli maayo muslimatun jamcan dumarka ku saabsan yahay gabadha muslimadda maxaa leeyahay muslima soo ma imra'atun muslimatun muslima markaa rabto inaad tirahda waa muslimaat gabdhahan maxaad leedahay markaa inaad jamaaco ku sheegtay ad waxaa leedahay waa muslimaat muslima iyo muslimaat miimkan godka saaran oo muslimatun ah iyo siimkan reebka saaran iyo laamka hoos dhigga saaran iyo miimka dambe fatxada saaran wax isbedel miya ku imaanaya markaad jamcinaysa muslimatun alifaa ku taagaysaa keliya maxaa leedahay muslimaatun idan wax isbedela maa ku dhacay xarakaadkii saarnaa muslima wax isbedela kuma dhicin saalim saasaa laga wada saalim wuxuu saalim ka yihi wuu ka caafimaad qabaa kii hore jajabka ku yimid jamcu tagsiirkii jajabaa ku dhacay soo maaha kan jajabkaas ma qabe waa ka nabad qabaa waxaana jamculmu'anaf asaalim la yidhaahdaa waa midka alifna lagu taago ta'na u dambeyso ta iyo alifaa lagu siyaadiya marka jamcu mu'anaf saalim uu yahay waa jamac dumarka ku saabsan ina almuslimiina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات مسلمات مؤمنات وجمع المؤنث السالم وجمع ديدغا السالم اي نبد غلي محو كان نبد غلي من التفسير وكان نبد غلي جمع اسنا مركي لا جوجو في حاله الرفع علامه الرفعه waa maxay waa adamma afartan marka aan u imaano ama damatu fatakunu calaamatan damadu waxay calaamad u noqotaa buu ku yihi lirafci fii arbacati mawaadica afar meel fi lismi lmufrad ismka mufradka ah waa midaan jamac ahayn sida zaydun zaydun jamac miya waa nin magacii muxamadun jamac miya jamac maahan camrun waa ism mufrada magacyada ashkhaasta jaamac iyo muxamed iyo zayd iyo waxyaabahaas o dhan magacyadaas o dhan waa magacyo mufrad isimkaas mufradka ah markii la rafcinayo calaamadiisa rafcadu wax kala ma noqoto dama un wa oo waxaad leedahay jaa zaydun zaydun waxaa le waa marfuuc wa calaamatu rafcihi addama wa calaamatu rafcihi addama markaan lena waa calaamadii rafcada hadda laga hadlaayo calaamadiisu rafcada waa dama iyo in la godo sababtu waa maxay waa isim mufrada isim mufradana hadduu xaalatu rafci joogo calaamadiisa rafcadu damo waa isim mufrada hadduu xaalatu rafci joogo xaalatu rafci hadduu joogo maxaa ugu xiraynaa hadda xaalado kalaa jira soo maa icraabta afar qeybood ay ahayd hadda annagu maxaan ku jirnaa waan ka hadlaynaa rafco keliyaan ku jirnaa xaalatu rafciyaan ku jirnaa kuwa kale waa u tegi doonaa laakiin isim mufrada oo jooga xaalatu rafci calaamadiisa rafcada waa maxay adama wax kale ma noqon kartaa maya muusa jaa muusa waxaan leenaha waa marfuuc sooma wa calaamatu rafcihi addama aawa damadii waa muqadara lafdan oo taqdiiran aan soo marnay iska ilaali qawaacida meeshaan soo marnay qawaacid waa in la dabaqo lafdan ow taqdiiran tan ow taqdiiran soomaayan tusaalaheeda waxaa la leeyahay marka calaamada rafcadu waa dama muqadara waa qadaranta xaggay ku qadarantay ku hoos jirtaa aliftaani ku hoos jirtaa suuragalna maaha inay ka muuqato manaca min duhuriha atacadur suuragal waxaa u diiday inay daahirto inaysan suuragal ahayn muuqashadeeda ma la muujin karo mana ku dhawaaqi kartid hadda aliftaas inaan dama saarto ilan hamze maahan waa alif aliftuna maxay laasimtaa alif sidiisaba muxuu laasimaa reebuu laasimaa alif wuxuu laasimaa reeb maadaama marka alif reeba laasimo dama miyaa ka muuqan karta alifkaasi kama muuqan karto idan waa muqadaro calaa kulli ism mufrada ama ha noqdo icraabkiisu mid muuqanaysa ama mid la qadaraya ha noqdee hadduu xaalatu rafci joogo calaamadiisa rafcada waa maxay waa addama zaydun muxamadun hadda markaa muxamedun rasuulullah aada icraabayso muxamadun maxaan leenahay waa ism mufrada waa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun ma muuqataa mase waa qarsoonta waa muuqataa damatun daahira le midda qarsoon waa daahira yani midda muuqata midda qarsoonna maxaa leeyahay waa muqadara daahira iyo muqadaray keliyiin marka rafcadu calaamada rafcadu waa dama damadaasna waa mid daahira oo muuqata midda muxamedun saaran iyo midda zaydun saaran ismka mufradka marka sidaas waa icraabtiisu jamcu taksiir waa la mid aayaddii hadeeta aan sheegnay rijaalun waa marfuuc sooma waa iska muuqataa inay marfuuc tahay wa calaamatu rafcihi waa maxa damatun daahira waa muuqataa iyaduna damada daahirada waa maxay muuqata waa laba shaqalkan saaran ee godka ah godka saaran waa daahir idan jamcu taksiir meel walbood ku aragto hadduu xaalata rafci joogo calaamadiisa rafcada maxaa leenahay waa addamma wax kale man la siinaayo wax kale ma noqoto calaamadiisu rafcad rafcadu waa damma jamcu lmu'anas asaalim jamcii dhidiga asaalim waa muslimaad iyo mu'minaad iyo wixii la mid ah oo saas loo jamciyo waxaad leedahay jaaءa almuslimaatu almuslimaat waxa le waa marfuuc almuslimaatu calaamadiisa rafcadu waa maxay waa damatun muqadara miya mase waa daahira waa daahira waa muuqataa waa damatun daahiratun fi aakhiri waana jamcu taksiir liannahu jamcu taksiir haddii lagu yidhaahdo limaada calaamada rafcada maxaa dama uga dhigtay maxaa ku cilayne waa jamcu taksiira le jamcu taksiirna hadduu xaalatu rafci joogo calaamada rafcadu waa dama waa qaacida jamcu taksiir xaalatu rafca jooga calaamadiisa rafcadu waa dama jamcu mu'anath saalim xaalatu rafca jooga calaamadiisa rafcadu waa dama almuslimaat marka waa jamcu mu'anath saalim waa marfuuc wa calaamatu rafci waxaa leeda adama liannahu jamcu mu'anath saalim waa damcii waa jamcii dhidiga ee ka nabad galay tagsiiriga jajabin afartaasi ama saddexdaasi saddexdaas markii ay joogaan hal xabaa kasii dhiman markii ay joogaan xaalatu rafci calaamadiisa rafcada maxaan leenahay waa damma intaas waa asmaadii alism lmufrad jamcu taksiir jamcu lmu'anad saalim asmaa waay kalaamku saddex afar qeyb saddex qeybood u qaybsamo soomaaha wuxuu u qaybsamay ism iyo ficil iyo xaraf ism waaye saddexdaas waxaa afareeya oo xaalatu rafci markii la jooga calaamadiisa rafcada damo waayo laleeyahay ficilka mudaaric sheikhu wuxuu ku yihi walficlu lmudaaric iyo ficilka mudaaric alladii ficilkaasoo lam yatasil biaakhirihi aakhirkiisa uusan la xiriirsamin shay-un waxba ficilku saddex qeybooduu u qeybsan wax tegi mid ka hadlaya maadiya leeraa kaas wax soo socda mid ka hadlaaya mudaarica la yidhaha mudaaric mustaqbal oo ku tusiya iyo wax soo socda iyo xaaladda iyo waa xaadirka ee waktiga la taagan yahay waa midka amarka wax lays amrayo qofka la amrayo inuu fuliyo waktiga xaadirka ficilka mudaaric waa noo imaan doonaan calaamado lagu gartuu leeyahay ficilka inuu mudaaric yahay oo u khaasa oo uga duwan yahay ficilka maadi iyo ficilka amarba uga duwan yahay laakiin hadda taas ma joogni waxaan hadda joognaa ficilkan mudaaric markuu xaalatu rafco joogo maxaa lagu rafcinaa maxaa lagu rafcinayaa dammaa lagu rafcinaa laakiin shardigu shiiqu ku xiray shardigaas inaad ku baraarugtaan oo aada u fahamtaanna muhiim waayo wuxuu ku yidhi walficli lmudaarici alladii lam yatasil biaakhirihi shay kuma gaabsan walficli lmudaaric walficli lmudaaric inta yidhi iskama aamusin sheeku laakiin muxuu ku sifeeyey alladii lam yatasil biaakhirihi shay ficilka mudaaric mudaaricaasoo aakhirkiisu waxba aysan la xidhiirin shardi waxaa ah aakhirku waxba inaysan kala xidhiirin tusaale ahaan yadribu yadribu maxaa u dambeeya ficilkan yadribu xarafka xarafka u dambeeya waa maxay xaraka maa xarafka u dambeeyo waa ba ba-daasi waxay u dambaysaa xarafka ugu yani waxay u dambaysaa xuruuftii uu ka koobnaa ficilkan ba-daasaa u dambaysa ba-daas wax ka dambeeyo la xiriiraya waa inaysan jirin markii la leeyahay calaamadu rafcada damay noqone yadribu markaan hadda icraabeyno waxaan leenahay waa marfuuc wa calaamatu rafcihi waa maxa waa addamma damadaan xaggee saaran tahay hadda damadan xaggee saaran tahay ba-day saaran tahay waana muuqataa idan waa marfuuc calaamatu rafci waa damatun daahira waa dama muuqata oo ficilkan saaran maxaa dama daahiraa looga dhigay calaamada rafcada haddii lagu weydiiye maxaa leedahay liannahu waa ficil mudaaric alladii lam yatasil biaakhirihi shay waa ficil mudaaric oo aakhirkiisu waxba aysan la xidhiirin hadduu sidaas noqdo ficilka mudaaricna xaalatu rafci markuu joogo calaamadiisa rafcadu damowa waa qaacida guud ficil mudaaric xaalatu rafca jooga aakhirkana aan waxba kala xiriirin calaamadiisa rafcadu damowa damadaasi mar waxay noqon kartaa mid daahira oo muuqata marna maxay noqonaysaa mid muqadara sida yaksha aan maalnood ku tusaalaynayn yaksha waa ficil mudaaric waana marfuuc calaamadiisa rafcada waa maxay waa dama laakiin damadaasi maxay tahay waa muqadara sida muusa oo kale waa waa qadaranta aakhirkiisa shardi waxaa inaysan waxba la xiriirin aakhirkiisu hadday wax la xiriiraan icraabtan waa ka baxayaa ficilka mudaaric meelahu u baxaayo shiikaa uga daba tegi doono waxba laga tegi ma doono shiikhu waa sheegi doonaa laakiin hadda meeshaan markii la joogo xaalatu rafci la joogo calaamada rafcaduna ay dama noqonayso waa in ficilka mudaaric gadaal aysa waxba kala xiriiri haddaad tidhaha yadribuuna gadaal wax ma kala xiriirisa nooguma jirto markaan calaamadiisa rafcada damo waay ma dhihi karno markaan maxaa yeele gadaal wax kala xiriirsameen haddaan idhaahno yadribaani ma gadaal wax ma kala xiriirin haddaan wax kala xiriirin calaamadiisa rafcad damo miyaan dhihi karnaa maya ma dhihi karno idan shardigan maskaxda lagu hayo lam yattasil biaakhiri shay haddii lagu yidhaahdo tiri mawaadicda ay damadu calaamad u noqonaysa rafcada meelaha damadu ay calaamad rafca u noqoto tiri ee markaad meeshaa maraysid aad tidhahdo walficli lmudaaric intaas aad uga gaabsato ma asiibtay mase waa qaldantay waa qaldantaha boqol kiiba boqol waa qaldantaha maxaa yeele walficli lmudaaric ficil mudaaric waa noocyo badan yahay asoo aakhirka lagala xiriiriy asaan lagala xiriiri inta waa jiraa dhammaan ma halkaanay soo galayaan maya hal qayb keliya halkaan noo soo gelaysa waa qeybta lagu xiray inaan gadaal wax kala xiriirin qaybta shardigaas lagu xiray waa yaqtulu yaqtulu ficilkaas maxaa u dambeeya laamaa u dambaysa yaqtulu waxaan leenaha waa ficil mudaaric waa marfuuc wa calaamatu rafcihi waa maxay waa addama waa damada noo muuqatay saaran yaquumu waxaan leenaha waa ficil mudaaric waa marfuuc wa calaamatu rafcihi waa maxay waa addama yaquumu miimkay saarantaha yaquulu laamka maxaa saaran damaa saaran waxaan leenaha waa marfuuc wa calaamatu rafcihi addama waa dama daahira ficiladaas oo dhan gadaal wax miyaa kala xiriira ya gadaal waxba kalama xiriiraan haddaan gadaal wax kala xiriirino yaquuluuna ma dhihi karnaa calaamadiisa rafcada dama waay ficilkan maya maxaa yeelay shardigii ahaa aladi lam yatasil biaakhirihi shay shardigaas meesha lagama helin shardigaasa laga waayo ma dhihi karna marka calaamadiisa rafcada damo idan markaan soo aruurino rafcadu afar calaamadood ay leedahay addama oo asala iyo saddex damada ka naa'ib noqonaysa saddexda damada ka naa'ib noqonaysa waa maa waa booska damada istaagaysa alwaaw waalif wannuun saddexdan waxay ka naa'ib noqdaan oo ay bedelaan oo ay booskooda istaagaan damada saddexda kale waa noo imaan doonaane damadu meeqa mowqic meeqa mowdic mowdic maxaa laga wadaa waa boos meeqa boos ayay calaamad u noqon kartaa rafcada waa afar mood afar meel ama afar boos isimka mufradka markuu xaalatu rafci joogo calaamadiisa rafcada waawna ma noqoto alifna ma noqoto nuunna ma noqoto saddexda kale ma noqonayso calaamadiisa rafcada maxay noqonaya isimka mufradka dammay noqone markuu xaalatu rafci joogo jamcu taksiir markuu xaalati rafci joogo calaamadiisa rafcadu maxay noqonaysaa waa addama jamcu lmu'anas asaalim markuu xaalatu rafci joogo calaamadiisa rafcadu maxay noqoneen waa addama ficil mudaaric hadduu xaalatu rafci joogo calaamadiisa rafcadu maxay noqoneen ya aladi lam yatasil biaakhiri shay shardigaas inaad ku baraarugsan tihiin aan laidinku fiirina ficilka mudaaric aan aakhirkiisa waxba la xiriirin wa haddii calaamadiisa xaalatu rafci markuu joogo calaamadiisa rafcadu waa aldama meeqa meel waaye afar afartaasi haddaad qur-aanka ka raadisan tusaalooyinkooda waa ka buuxaan haddii sunada nebiga sala allahu alay slam aad ka raadisaanna tusaalooyinkooda waa ka buuxaan waad ka helaysaan alism lmufrad ama magac rag ha noqdo ama magac dumar ha noqdo xaalatu rafci markuu joogo calaamadiisa rafcadodamaba haddii masalan qof dumar aada magaceeda sheegto jaa-at zaynabu zaynabu waa goday sooma calaamadiisa rafcado waa maxa waa adama jaa-a muxamadun horar ugu tusaaleyna jaa-a ciisa muusa ibraahim waid qaala ibraahimu ibraahim maxaan leenahay waid qaala ibraahimu ibraahim waa isi mufrad waxaan leenaha waa marfuuc calaamadiisa rafcadu waa maxa waa addama waa damatun daahira lianna waa isim mufrada fi xaalatu rafcina jooga calaamadiisa rafca dama waa waa qaacido guud isim mufrada oo xaalatu rafci jooga calaamadiisa rafcadu waa addama jamcu tagsiir xaalatu rafci jooga calaamadiisa rafcadu waa dama sida haddii ata aan ku tusaaleynayna rijaalu laa tulhiihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllah rijaalu markii la craabayo maxaa leeyahay waa isi mfrada waa marfuuc wa calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة fi aakhirihi sababtu waa maxay lannahu waa jamcu taksiir jamcu tagsiir jooga fii xaalati rafcina calaamadiisa rafcado dama waa qaacido guudoon haysanay waa meel kastood ku aragta saasaad yeeli jamcu lmu'anath saalim asigana waa sidaas oo kale jamcu lmu'anath saalim muslimaatun mu'minaatun iyo magacyada la midka ah ee jamcu lmu'anath saalim ah jamcu mu'anath saalim waxaa lagu gartaa waa maazida bialifin wa ta waa wixii alif iyo ta lagu daro lagu siyaadiyo muslimatun ayadoo ah ayaa alif ku taagay gadaalna maxaa ka dhigaysaa taasaa dhigaysaa muslimaatun ta'di gadaalaad geysay soo ma miimkiina maxaa ku taagtay miimkii alifaa ku taagtay alifta iyo ta'dan wixii lagu ziyaadiyey jamcu muanas saalim alifta iyo ta'dan wixii lagu ziyaadiyo waa jamcu muanas saalim jamacaasi xaalatu rafci markuu joogo calaamadiisa rafcadu waa dama waa dama sida muslimaatun iyo mu'minaatun iyo wixii lamid a ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay ficilka mudaarica aakhirkiisu waxba la xiriirsan waa shardi inaas inaan aakhirkiisu waxba la xiriirsan ama waxaas la xiriiraya waaw ha noqdaan ama alif ha ahaadaan ama ya ha ahaato midna lama ogola aakhirkiisu waa inaan waxba la xiriirin markay wax la xiriirsamaan aakhirkiisa icraab kaluu leeyahay sheekaa keeni doona markay aakhirkiisu wax la xiriirsamaan icraabtan waa ka baxaya mid kale u qaadanaya shiiqaa keeni doona laakiin midda hadda annaga aan joogno waa in aakhirkiisu waxba uusan la xiriirsan markaas calaamadiisa rafcadu maxay noqonaysaa ya calaamadiisa rafcado damo damadaasi ama daahira ha noqoto ama muqadara ha noqoto sida yadribu iyo yakshaa aan ugu tusaale marna waa muqadara oo ma muuqato damadiiyo godkii marna waa daahiro oo waa muuqata meeqa waay marka intaasi ya waa afar afartaas waxay calaamad u yihiin rafcada yani afartaasi waxaa fii xaalati rafci markay joogaan calaamadooda rafcadu waa adama waa la fahma umaleynaa warkaas guud ay intaasaan ku joojinaynaa haddii intaan aan wax kusii darno waxaan ka baqa in wixii sii kala lulumaan berri insha allahu tacaala intaana waxaa loo ziyaadinayaa maxaa loo ziyaadinayaa tusaalooyinka amhilada adinka laftirkiina waxaa la rabaa ragga muraajiciinta ah inay tusaalooyin badan iyo gabdhaha muraajacaadka ah tusaalooyin badan inay isweydiiyaan oo arrinkaa ku saabsan tusaaluhu wuxuu ka qayb qaadanayaa in si fiican loo fahmo wixii lasoo maray amhiladii tusaalooyinka hala badiyo ama qur-aanka ha laga keeno ama sunnada nebi sal ly slam waxaana ka digayaa rag dadka wax muraajacaynaya inay isku dayaan waxay hore usoo dhigteen inay ardada u sheeg sheegaan maya hadda rijaalun hadduu yidhaha qofe waa mubtada mubtada maan gaarna annaga ya qalad waay waxaan uga tagnaa meesha ku jira waa in adiguna ka tagto haddaad taqaano waxaad taqaana ha ku muraajacaynin ardada ha ku muraajacaynin laakiin waxa ayaga loo sheega keliya ugu celi mubtada iyo khabar iyo waxaas waa u tegaynaa baab gooniyay leeyihiin shiikaa keenaya lagama hor dhaco laakiin tusaale walboon keenayna maxaan ka abaaraynaa meeshuu tusaalaha nooga yahay san wax ugu fahmo hadda haddaad tiraada rijaalun waa mubtada muxuu u baahan yahay ardayga in loo sharaxo maa huwa lmubtada mubtada horta muxuu yahay ma gaariyey markaa u sharaxaysid ma gaarin ha gelin marka baabkaas laakiin waxaan leenaha rijaalun waa marfuuc hadda marfuucaan joogno calaamadiisa rafcadu waa damba sababta waa maxay muxuu yahay rijaalun waa jamcu tagsiir jamcu tagsiiraan ilan ku jirnayo tusaalaha aan ku keeno saasaa la rabaa inaan laga bixin intii laysku sheegay inaan laga bixin oo aan lagu wareerin ardada waxyaaba ka khaarij mawduuca wax aan la sheegin waxaa laydinkaga ogol yahay inaad sheegtaan waa maxay waa tusaalooyin la badiyo bas tusaalooyinka meel walba hadda waxaa la rabaa qawaacidii in la dabaqo tusaaluhu marna qofna dhibi maayo wuxuu soo maray laakiin tusaalooyinka ha la badiyo wixii aan tusaale ahayn oo la sheegayo ma jiraan intii loo sheega keliya insha allahu tacaala xoogga hala saaro baabkan haddaan si fiican u fahamno inta kale insha allah waa noo fududaan doonaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin